bulshada ku nool tuulada raqilabuur dhere oo bilaabay tacbashada dhulbeereedkooda ayaa cabasho ka muujiyey cayaano ay ka mid yihiin tirxiya ayax baabi'iyey dalagyadii u beernaa maxamed qureysh oo ah guddoomiyaha tuulada ayaa sheegay in ay wadaan qorshe dhulbeereedkooda ay kaga difaacayaan cayaanada xalufinaya dalagyada ay tacbanayaan sidoo kale waxa uu tilmaamay in aysan wax cabashaha usoo gudbinin mas-uuliyiinta gobolka shabeellaha dhexe wuxuuna wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabelle ka codsaday in ay taageero gaarsiiyaan dadkaasi dadka ku nool tuulooyinka gobolka shabeellaha dhexe ayaa inta badan ka cabanaya dhibaatooyin fara badan oo ay ka mid yihiin fatahaadaha webiga shabeelle cayaano kuwaasi oo saameyno kala duwan ku yeeshay dhulbeereedka gobolkani shabeellaha dhexe